halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulan wanaagsan dhegayste waa sabti labiyo tobanka oktoobar ku soo dhowaada idaacadda maanta oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah cabdiraxmaan maxamed xaaji qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a boqolaal qoys oo ka soo barakacay xiisadaha dagaal ee gobolka shabeellada hoose oo ku biiraya xeryaha barakaca ee magaalada muqdisho dadka tuulooyinka ballicad iyo bilihawd ee gobolka galguduud oo markii ugu horreysay waxbarasho toosa u helay carruurtooda kooxaha caafimaadka qaabilsan ee xerada xagardheer ee qaxuntiga dhadhaab oo la tacaalaya ka hortagga xanuunno laga cabsi qabo inay ka dhashaan nadaafad darro xoog leh oo xeryahaasi ka jirta xilli uu curtay roobkii dayrtu waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha ay naga soo gaareen barnaamijka dhaqasho ee arrimaha xoolaha barnaamijka tacab iyo codadka ay dhegaystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan marka horese wararkeenna maanta iyo axmed maxamed aadan
mahadsanid cabdiraxmaan dad lagu qiyaasaya shan boqol oo qoys ayaa kasoo barakacay colaado ka dhacay degmooyinka owdheegle qoryooley jannaale iyo meelo ka tirsan gobolka shabeellada hoose dadkan ayaa ku soo biiray xerooyin barakac oo ku yaala duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho qoysaskani ayaa dhibaato noololeed oo isugu jiro cunno yaraan iyo hoyla'aan waxa ay ku wajahayaan goobaha ay hadda yimaadeen xilli roobka dayrta uu ka curtay gobolka banaadir iyo gobollada ka agdhow dadkan soo degay xeryahan ayaa u badan carruur iyo haween qaar ka mid ah dadkani oo la hadlay raadiyo ergo ayaa sheegay in dagaalada iyo xasilooni darrada ka jirta deegaamadooda ay sababtay in ay soo wajahaan gaajo iyo xasilooni la'aan agaasimaha samafalka ee maamulka degmada dayniile oo isna la hadlay raadiyo ergo ayaa sheegay in tirakoob ay sameeyeen ay ku ogaadeen dadkani oo si goosgoos ah u soo gaaraya xeryahaasi dadka xeryaha degay ayaa qaarkood waxa ay u soo lugeynayeen maalmo si ay u soo gaaraan xeryahani oo ay filayeen in ay ka helaan nolol ka duwan midda ay ku wajahayeen deegaanadooda ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa wado dadaalo lagu doonayo in lagu ciribtiro caabuqa dilaaga ah ee ebola oo waayadii dambe faraba-an ku hayay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo w h o ayaa sheegtay in aysan weli macquul ahayn in la yidhaahdo caabuqa waa la ciribtiray waxa ayse sheegeen in ay macquul tahay in la duraso halka uu caabuqa ku wajahan yahay xilligani isagoo aad u koobmay meelaha uu gaarayo juqraafi ahaan dor michael rayan oo ah agaasimo fulineed oo ka tirsan w h o ayaa sheegay in ay doonayaan in caabuqa la baabi'iyo afar iyo tobankii bilood ee u dambeeyey oo uu cudurka ka jiray jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo in ka badan laba kun iyo boqol qof ayaa u dhintay kuwaasi oo ay ku jireen boqol iyo lixdan ka mid ah shaqaalaha caafimaadka in ka badan kun qof ayaa sidoo kale ka badbaaday cudurka oo ku noqday guryahooda dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen raadiyo ergo waa naga inta ciddii uu warkeenna seega waxay dib uga daalacan karaan barta aynu ku leenahay internetka oo ah www radio ergo o r g wuu mahadsan yahay axmed maxamed aadan oo inoo soo jeedinayay wararka arrimaha bini'aadamnimada ee maanta goordhow waxaynu guda gelaynaa qaybaha kala duwan ee barnaamijkeenna mar kale galab wanaagsan aan ku bilaabe boqolaal qoys oo ka soo barakacay xiisadda dagaal ama xiisadaha dagaal ee ka jira qaar ka tirsan degmooyinka gobolka shabeellada hoose ee dalka soomaaliya ayaa ku biiraya xeryaha barakaca ee magaalada muqdisho barakacayaashaas oo dul degay meele ay joogeen ama kaamam ay ku nool yihiin barakacayaal hore ayaa xilliga kan waxa ay wajahayaan cuntayari iyo weliba hoyga oo aad uga dayacan qaarkood waa dad soo lugeeyey maalmo iyo maalmo halka qaar kalena ay yihiin kuwa ka soo kala tegay carruurtoodii warbixintan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyaheenna cabdiwahaab maxamed ibraahim qoysaskan oo tiradooda gaarayso shan boqol ayaa toddobadii cisho ee ugu dambeeyey kasoo barakacay degmooyinka qoryooley awdhiigle janaale iyo tuulooyinka sabiib iyo caanole ayaa tegay xeryo ku yaala degmada deeniile ee gobolka banaadir iyagoo kasoo cararay dagaalada gobolka shabeellaha hoose u dhexeeya dowladda iyo al-shabaab barakacyaashan cusub ayaa xilligan oo roobkii deerta uu ka da-ayo muqdisho waxa ay wajahayaan dhinaca hoyga helidda biyaha iyo cuntada ah sida sacdiyo idriis oo ah hooyada toddoba carruur ah oo kasoo barakacday degmada qoryooley halkaas oo safar isugu jira lug iyo baabuur oo qaatay saddex cisho kadib ay ku timid magaalada muqdisho waxay raadiyo ergu u sheegtay in xiisada dagaal ee ka jirtay qoryooley teer iyo bishii agost ay keentay in dhowr jeeroo hore ay ku barakacdo tuulooyin ku dhow degmada islamarkaasna arrintaasi ay ku adkeysay helitaanka waxyaabihii nolosha u ahaa aasaasiga sida cuntada iyo biyaha waana sababta ay muqdisho u timid wax maanta aan haysta ma leh wax nolol bini-aadan maanta oo noo muuqda ma leh waa soo lugeey waay waa soo lugeey aadaan usoo lugeyn saddex maalmood aan soo lugeynayni markaan soo lugeynina meel bini-aadan dad joogaan biyo iyo waxaas iyo cunno aan ka helnay alxamdulilah marka dambana gaari aan soo saaray aan ku imaanay sacdiyo waxay raadiyo erga u sheegtay in caruurteeda toddobada ah afar ka mid ah uun ee la soo lugeysay halka saddexda kale iyo aabahood ay uga timid qoryooley iminka war uma hayso xaaladooda sida ay sheegtay qoysaskan cusub oo meelo kala duwan xeryaha ka degay waxay inta badan ku duldegayaan qoysas hore oo xeryaha joogay kuwaasi oo ku caawinaya ugu yaraan in ay wax la cunaan ama ay la wadaagaan agabka ay wax ku karsanayaan iyo hoyga sida sacdiyo iminka carruurteeda ay ku hidaan aqal coosh ay leeyihiin barakacyaal hore walaahi wax dejig malaysiina buushkan aad cid meeshaanayta iska lehedaa leh oon ku hoyaanaa dheryaal dad islaameed ay siiyeen ma haysanin digsigaas jalmadaas shalaya gabar ii keentay oo santarka dadka soo qaaday baaldigaan iyo dhar aan ku dhaqano aala ii keeni diracaan igu jiro gabadha santarkaa isiisay oo meelahan iskaleh gabasaare iyo waxaasay noo kekeentay gabadha santarka iskale dadka barakaca ku imaanaya muqdisho toddobaadkan waxay u badan yihiin dumar iyo caruur sida ay noo sheegeen maamulka degmada deeniile oo diiwaangelin ku sameeyey faa-iso cabdi cumar oo ah hooyo labaatan jir ah oo umul ah islamarkaana wadata saddex carruur ah waxay kasoo barakacday degmada awdhiile ee isla gobolka shabeellaha hoose waxay raadiyo ergu u sheegtay in xerada ay timid axaddii toddobaadkii hore faa-iso ayaa rajaynaysay in xerada ay ka helayso gargaar cunto hoy iyo biyo oo ah baahida ugu weyn ee ay uga timid deegaankeedii balse weli ma aysan helin gurmadkaasi oo rajada barakacyaasha cusub ay xeryaha ugu soo qulqulayaan aal iyo baahi iyo biila-aana aan soo barakacni waxaa cunnaa soo waani muqdishoa iska soo galnay meel xaggaa ku barakacni intaa haddan iska imaanin oo lasoo wadi ilaahi hadda waa kana waa iska joognaa wax noo imaaday maleh annaga waa soo lugeyni alaabtani waa noo loo soo qaaday gaardameera xabadna waa lagu soo qaaday ilaahi hadda waa iska joognaa haweenna waa qadnaa haweenna waa quudnaa agaasimaha waaxda samfalka maamulka degmada deeniile ee gobolka banaadir cabdulaahi xiiri calasow ayaa raadiyo ergu u sheegay in ay barakacyaasha cusub ay siiyeen teendhooyin ay roobka ka galaan iyaga oo dejiyey dhul loogu talagalay dadka barakacay oo awalna ay ku yaaleen xeryo hore waxa uu sheegay in gaajo iyo cunto yaraan ay haysato barakacyaasha cusub carruur badan oo xanuunsanayana ay jiraan kuwaasi oo ay ka qoreen warbixin ay u direen hay-adaha kale ee dowladda ay arrintaasi qusayso welise lagama helin jawaab wax ka qabanaysa xaaladda markaan isku geegeynana adiga ilaa shan boqol oo qoys ayay gaarayaan roobna waa da-ay waxaa intaas ka daran caafimaadka saxaaradii iyo meesha wax masquul male intaasoo qoysoon kuu sheegaayo wax masquula male maamulka degmada wuxuu u sameeyey dhulkan horta dadkan wax lacagahoo laga qaadayo ma jiraan maamulka degmada dejiyey inay ku noolaadaan gooflayaasha looga dhameeyey oo gargaar ninka yidhahdo ay ku helaan ayaa ninka yidhahdo maamulka degmada ugu dejiyey maamulka degmada deeniile ayaa sheegaya in dadkani ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah oo cunto maadaama uusan hore u jirin qorshe uga degsanaa xaaladdan hay-adaha gargaarka oo iyagana awal xeryahaasi ka samayn jiray raashiin bisil oo la siin jiray barakacyaasha soo xaroonaya ayaa iminka sameyn cid hadda inta badan u karisa ama siisa ama ceerin ku siisaa ma jirto biyahaas bisaa hay-adda oo seef iyo d r c waa mardhow timid oo biyo micnaha laba ceelfan siisay biyahaasay cabaan nabadgelyadana waa intigaasaan anugu ku agnahay wixii kaleoo awoodoo naga koreeyana gobolkana waa la socodsiinay wasaaradda arrimaha gudahana waa lala socodsiiyey wixii imaan doonana ilaahay baa og laakiin hadda intaasaan ogna barakacyaasha hore u joogay dayniile ayaa muddooyinkii dambe helin gargaar hay-adaha ee dhinaca cuntada cabdiwaabi maxamed ibraahim radio ergo muqdisho wuu mahadsan yahay cabdiwahaab oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada muqdisho weli waxaad la socotaan redio ergo waxaad inagala socotaan mawjadaha gaagaaban efemyada baraha bulshada iyo websayte-ka
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labayo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
dhegaystayaal intaaynu ku guda jirno barnaamijkeenna waxaad maqli doontaan codadka ay dhegaystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan haddaba haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinnada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama aad doonaysaan in xaaladda deegaankiinna aad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su'aalihiinna inoogu reebi kartaan lambarka gaaban ee laba kun labayo toban oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaasha nooga soo wici karaan waraysiyo iyo warbixinno kala duwan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna galabta oo inoo soo socda marka horese aynu eegno isbedelada ka jiray sayladihii ay toddobaadkan inoga soo gaareen wararkii kala duwanaa ee qiimaha xoolaha aan ku bilaabay magaalada jigjiga geela hilibka ah ayaa afartan iyo shan kun oo bir lagu kala iibsanayaa sayladaha magaalada jigjiga neefka irmaanina waxa uu sayladahaasi ka marayaa konton iyo shan kun oo bir geela hilibka ahi waxa uu sayladaha jigjiga ka joogaa soddon iyo shan kun oo bir geela qiimihiisa ayaa kor u kacay sida ay dulaalintu sheegayaan waxay leeyihiin waxaa arrintaasi ugu wacan geela oo deegaano kala duwan laga soo dalbanayo waa geela seylada lagu iibinayo ayaa dabcan loo qaadayaa seylado kala duwan oo qaarkood ay ku yaalaan gudaha soomaaliya sida magaalooyinka boorame wajaale iyo magaalada hargeysa sidoo kale seyladaha magaaladaasi waxaa qiimo sare ka jooga lo-da oo afar iyo labaatan kun oo bir lagu kala iibsanayo heerka koowaad dibida waaweynina waxa ay mararka qaar gaarayaan sida ay dulaalintu sheegayaan afartan iyo shan kun oo bir waa qiimo ku dhow qiimaha la kala siisanaya geela lo-da irmaanina waxaay seyladaha magaaladaasi ka joogtaa labaatan kun oo bir suuqa lo-da qudhiisa waxaa ka jirta saxmad tiro badan maalmihii ugu dambeeyey qiimaheeduna aad buu usii kacayaa maalinba maalinta ka dambaysa dulaalintu waxa ay sheegeen lo-da in laga kala keenayo dowladeegaanka soomaalida iyo weliba dowladeegaanka oromada dhinaca adhigana ahminka ayaa qiimo sare ka jooga sayladahaasi waxaana heerka koowaad lagu kala iibsanayaa neefkiiba shan kun oo birta itoobiya ah isla qiimaha xoolaha dhinaca magaalada baydhabo ee gobolka baay haddii aynu eegno adhiga la kala iibsanayo ayaa aada ugu yar sayladaha magaalada baydhabo lo-duna maba jirto sayladaha magaaladaasi toddobaadkii ugu dambeeyey laakiin geela ayaa si wanaagsan loo kala iibsanayaa baydhabo dulaalintu waxay radio wergo u sheegeen in roobabka ka da-ay qaar ka mida deegaanada gobolkaasi een ay saamixi waayeen in baabuurtii adhiga soo qaadi jiray ay si fudud ku soo galaan magaalooyinka islamarkaasna ay xoolaha usoo qaadaan mararka qaarna meelaha uu roobku ka da-ay ayay u naqraacayaan xoolodhaqatadii adhiga soo iibgeyn jiray arrintaasi ayaa saameyn ku yeelatay kala iibsiga qiimaha xoolaha ee sayladaha magaalada baydhabo haddaba haddii aynu eegno geela ayaa aada u qaaliyoobay waxaana heerka koowaad lagu kala iibsaday baydhabo toddobaadkan soddon iyo laba milyan oo shilin geela kawaanka ahina waxa uu sayladaha magaaladaasi ka marayaa labaatan milyan oo shilin qiimaha adhiga jarka ah ee birmada ah ayaa gaaray boqol dollar waana qiimo aada u sarreeya arrintaasi waxa ugu wacan maadaama sayladda ay ku yaryihiin xoolaha jooga ugu dambayntiina qiimaha xoolaha toddobaadkan isbedeladii ka jiray dhinaca magaalada ceerigaabo haddii aynu eegno qiimaha geela adhiga iyo lo-da ayaa si weyn sare ugu kacaya si tartiib tartiiba maalmihii ugu dambeeyey sida ay dulaalintu ku warramayaan qaliinka adhiga ahay waxa uu sayladaha magaaladaasi ka joogaa hal milyan oo shilinka somalilan ah dhinaca geela oo qiimo sare joogana waxaa la kala siisanayaa toddoba milyan oo shilinka somalilan ah sayladaha magaalada ceerigaabo qiimo kororka waxaa keenaya xoolaha sayladda la keenayo oo ka yar sidii hore laakiin kala iibsiga ayaa aada u wanaagsan sida ay dulaalintu sheegayaan wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha ay naga soo gaareenna maanta intaasi aynu ku ekayno mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad inagala socotaan redio ergo waxaad inaga maqlaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada baraha bulshada iyo website-ka barnaamijkeena galabta ayaadna dhegaysanaysaan dadka tuulooyinka ballicaad iyo ballihawd ee gobolka galguduud oo hoos taga deegaanka guriceel ayaa markii ugu horreysay waxa ay waxbarasho toos ah oo misana bilaash ah u helayaan carruurtooda iskuul ka kooban shan qol ayaa deegaankaasi markii ugu horreysay laga hirgeliyey carruurta dadka deegaanadani ku nooli waxa ay haddii ay damcaan inay waxbarasho geeyaan ay u kaxayn jireen magaalooyinka sida guriceel oo in ka badan toddobaatan kilomitir ka fog qaarkood dadka xoolo dhaqatada ah haddiiba ay ku adkaystaan in carruurtoodu ay magaalooyinka wax ka bartaan waxay ku khasbanaan jireen inay marba neef u iibiyaan si ay uga bixiyaan lacagta iskuulka iyo weliba masaariifta kale oo ilmaha magaalada jooga ee aan la noolayn uu u baahan karayo haddaba warbixintan soo socota waxaa arrintaasi ku eegaya wariyaheenna cabdirasaaq xirsi haajirow oo guriceli nooga soo diray ku dhawaad saddex boqol oo arday oo ka mid ah carruurta dadka ku nool tuulooyinka ballicad iyo ballihowd oo toddobaatan kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga gurceel ayaa ku biiraya iskuulka baxrunuur oo ah midkii ugu horreeyay ee deegaankaasi uu yeelanayo oo la daahfuray bilowgay bishan carruur badan oo ku nool deegaankan ayaan helin waxbarasho iskuul qoysaska labada tuulo oo ku tiirsan xoola dhaqashana ma aysan awoodin in ay carruurtooda u diraan iskuullada ugu dhow oo ay heli karaan sida gurceel ururka maxalliga ah ee baxrunuur oo sheegay in ay waxbarasho bilaasha ka bixiyeen gobolada dhexe ayaa hirgeliyey dhismaha markii ay qiimeeyeen baahida bulshada tuulooyinkaas sida uu sheegay xasan cabdi dhimbil oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda baxrunuur waxaana loogu talagalay dadka maantay dadkanagii oo jahliga oo dhibaateeyey oo waxbarasho la-aanta ku dhacday oo dagaalka qabaa'ilku ku dhacay oo qof kastaa oo haddau odayahay adau wiilka dagaal qabiil ama ku jiro in la baro aqoonta waxbarashada qofku markau waxbarto ma uu gaarayo inuu qabiil u dagaalamo waa ku gudbaa inuu koox u dagaalamona wuu ku gudbaa waxau gaaraya inuu noloshiisa maareeyo ooba dagaal oo dhan ba u ka haro marka saas darteed dadkan waxaa lagu badbaadi karaana sinire in laga bixiyo mugdiga waxbarasho la-aantaa ee la geliyo nuurba waxbarashada dadka xoolo dhaqatada ah ee tuulooyinkan ku nool waxay horay carruurtooda waxbarasho ugu geyn jireen magaalooyinka waaweyn sida gurceel oo kale waxay ku masaruufaan oo lacagta iskuulka ay kaga bixiyaan iibka xoolaha sida xuseen shire oo ka mid ah bulshada tuulada ballacad kaas oo toddobaadkii hore laba wiil oo uu dhalay ka diiwaan geliyey iskuulka cusub ee tuulada wuxuu raadiyaha erge u sheegay in laba sano ka hor uu iskuulka almaamuun oo ku yaala gurceel uu ku daray wiilya gabar uu dhalay kuwaasoo bil walba uu ku bixiyo lacag dhan shan iyo soddon dollar taasoo uu ka soo saaro iibinta neef ka mid ah arigiisa boqol iyo tobanka neef ah wuxuu sheegay wiilasha uu iskuulka ka qoray iyo kuwo kale oo qur-aanka tuulada ka dhigta uu doonayay inuu geeyo gurceel si ay u bilaabaan iskuul
barashadiin baa maskaxa naga gashay markii hadda aan meelo kale ilahay wax naga siiyo hadda walaal ama magaciis kale aan ku dhignana hadda waaba macnaha maaragtay waa waxbaan helnay arigaan iibinaa badanaa arigaan iibiyaa oo waxbarashada iyo ariga hadee arigu iska dhigaa kara laakiin waxbarashadu waa muxiim kii qur-aanka ay dhameeyaan inaan waxbarashada magaalada ku daro oo meel macnaha maal sida kuwa kaleba hadda aan ugu daray inaan ugu yaraan gurceel inaan geeyo waxaa la qiyaasayaa in ka badan kun qoys in ay degan yihiin labada tuulo ee balle cad iyo balihawd sida uu idaacadda erge u sheegay guddoomiyaha deegaanka liibaan axmed qoysaska carruurtooda ka diiwaangeliyay iskuulka ayaa weli carruurta u diraya shaqooyinka xoola raacista xilliga galabtii ah maasha allah waxay iga dhigan tahay qorax soo baxday iyo layax shan iyo toban iyo faa waxyaalo badan oo macnaha markaas aad macnaha warta waa iska muuqataa waxaan ku ihahdaa isagoo cunugiisi xataa uusan la joogin uu ka fog yahay ama dad kale uu la joogo labaatan dollar bishii ku bixiya haddii ilaahay u keenay waxbarasho guurida inta u keenay gurigiisa ay ugu timid adakaas waaba kala badbatayaan isleeyahay ninkaas iskuuladan oo ka kooban shan qol macallimiinta dhigayana ay yihiin shan macallin ayaa ardayda hadda bilaabay waxbarashada la barayaa af soomaaliga xisaabta carabiga iyo tarbiyada islaamka si ay ula jaanqaadaan waxbarashada tooska ah ee fasalada wiilo caabi faarax oo ku nool deegaanka ballihawd waxay markii ugu horreysay iskuulkan u dirtay ilmo ay dhashay kuwaasoo kale ah wiilii gabar da-doodu ay tahay toban jir iyo saddex iyo toban jir waxayna horay usoo dhigteen qur-aanka oo keliya aad baan ugu faraxsana maxaa yeele waxbarashadu qofka biniaadanka isaga ayay dan u tahay haddii hadda awlaadiisu ay baranaysana waa u dan oo waxa weye waxbarashada hadda hadii meel magaalada ilmaha loo wado oo la fogeeyo cunugaagio wuxuu kusugan yahay caafimaad ahaan aadan ka warqabin iyo waxbarasho ahaan tayadeeda wax uu baranayo adoon ka warqabin ayay dhibaato taha moogta haddii uu kaa fog yahay marka haddii cunugaagu isagoo halkan kuu jooga oo aad cunadiisa ka warqabtid oo maarata noloshiisa ka warqabtid wuxuu baranayana aad ka warqabtid waxaa weye aad bay ugu faraxsan yihiin waalidiintu guddoomiye ku-xigeenka ururka maxalliga ah ee baxrunuur mudane xasan cabdi dhimbil ayaa ergo u sheegay in lacagta ay ku fulinayaan mashaariicda waxbarasho ay ka aruuriyaan dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa waxayna dadku garanayaan meelo ay lacagtaas ay ku taageerayaan waxbarashada kusoo hagaajiyaan marka iska wax u qabso aan u bilownay oo shaqadii iska wax u qabso uryaha wax aan qabsano war markaan isku tagno waxaan gaari karnaa war aan kunkeena ku bixino waxbarashada aan horta ku bilowno jeebkaada ka bixi jeebkaada walaalkaana geli jeebka walaalkaa kasoo bixi jeebkaadana soo geli saas annaga iskaashi an madaxdanada aan ku bixin hay-adna taageertana ma lahan dowladna taageertana ma lahan annaga laakiin iska wax u qabsaan ku bilowno kuna wadnaa waalidiin badan ayaan carruurtooda weli keenin iskuullada waxaana ururka maxalliga ah ee baxrunuur uu dadkan u sameeyey wacyigelin ka hor inta aan xarumaha laga hirgelin deegaanadaas horey waxaa looga hirgeliyey iskuullada baxrunuur deegaano ay ka mid yihiin tuulacaano godwiil maroodile laanle qodqod dabare iyo madax libaax oo dhammaan ka tirsan gobolka galgaduud cabdirasaaqar saajirow idaacadda ergo magaalada gurceel wuu mahadsan yahay cabdirasaaq haajirow ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada gurceel weli waxaad la socotaan idaacaddeenna maanta ee redio ergo dhegaystayaal haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su-aalihiinna noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee laba kun labayo toban oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaasha nooga soo wici karaan
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badanna u shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anigu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideenna oo dhan iyo dadkeena beeraleyda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah waktiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayn yaaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobo mihigaana inay yimaadaan oo oo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaade oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaa rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniintaa idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan inaad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobka deerta oo soo socda suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi juba iyo shabeelle
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
codadka ay dhegaystayaashu meelo kala duwan inooga soo duubeen ayaa qayb ka ah barnaamijkeenna dhegaystayaal sida aan horeyba idinku sheegay haddaba haddii aynu eegno dhegaysto jooga magaalada kismaayo ayaa waxa uu sheegayaa inuu ka mid yahay dad abaaro uga soo barakacay gobolka gedo halkaas oo warbixinno aan tabinay dhowrkii biloodee ugu dambeeyey laga soo sheegayay biyola-aan cuntada oo yar iyo xoolodhaqatada oo u hayaamay meelo roob leh oo ka tirsan gobolada jubbooyinka
taala wabarakaatuhu magaceyga waa sakri saarax xasan oo joogo magaalada kismaayo waxaan ka cabanayaa halkaa naga gureebayaa inay haysto abaar iyo dabageyn tira badan halkaas oo aan kasoo qaxnay miiga gaar ahaan gobolkaasi gedo haddana aan socoti ku hay magaalada kismaayo fadlan nala soo caawiyo raadio erka dhegaysto kale oo jooga gobolka gedo ayaa isna waxa uu ka hadlayaa xaaladan mid u eg wuxuu inoo soo duubay cod uu kaga hadlayo in abaar daba dheeraatay oo aad u jilcisay xoolaha ay ka jirto deegaankiisa waxaa intaasi dheer buu leeyahay ceelashii biyaha oo guraya asalaamu calaykum waraxmatullah magaceyga waa maxamed cali daahir oo jooga gobolka geda waxaan ka cabanaynaa abaar aad iyo aad noogu daba dheer iyo kuleelo xoolihii way naga jilceen abaar ayay noogu baaba-een annagu waa rafacsanahay biila-aan ay iska jirto saadi eeg waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan caawi inoo sigisaan waad ka wareysaan suuqa baardheer wuxuu marayay xoolahaasay u jilceen anigoo ah nin xoolaalaya degan meelahaas ceelashii biyaha ka cabeen way gureen warihii sidoo kaleeto marka dhibaatooyin aad u weyn ayaan haysto marka gobolkani gedi oo ahaan jiray gobol aada u barwaaqo badan waida dambana noqday gobolka markii abaar bilaadataba ay kasoo dhacdo radio erga inaa caawisaan ayaan doonayna isla arrimaha abaaraha dhegayste kale oo nagala soo hadlay degmada cadaado ee gobolka galguduud ayaa waxa uu sheegayaa biyaha iyo cuntada inay aad u sii yaraanayaan waxaana uu ku warramayaa in xaalad nolol darro ahi ay ka jirto deegaankaasi oo ay haysato dadka xoolo dhaqatada ah wuxuu leeyahay roobabkii dayrta ayaan di'in xilligii aan fili jirnay haddaba aynu maqallo codkiisa asalaamu calaykum radio ergo waa cabdiladiif baaron kala soo hodeelay gobolka galgaduud gaar ahaan degmada cadaado duleedkeeda qorax dhace waxaa inii sheegayaa waxa meeshan ka jirta biyo la-aan cuno la-aan caluf xoolihii ku yimid xoolihii ilmihii dhameeyey kuwii hadarharoo haraadsan dadkii un biyo loo hayn roobkii dayrta oon baalkino xilligan xilli ka hor noo dayi jiray oon weli ka di-in kulayl badan dadkiiaba markan wuxuu ku sugan yahay xaalad nolol darro xoolaha aduu sheegaya dadkan wixii wax u qaban karaa kasoo gaaraheen gaar ahaan beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo gaar ahaan galmudug intaba waxaan ka codsanay in laga soo gaaraan
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
weli waxaad la socotaan barnaamijka galabnimo ee radio ergo kooxaha caafimaadka qaabilsan ee xerada xagar dheer ee ka mid a xeryaha qaxoontiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa teer iyo toddobaadkii hore waxa ay la tacaalayeen ka hortagga xanuunno laga cabsi qabo inay ka dhashaan nadaafad darro xoog leh oo xeryahaasi ka jirtay bilihii ugu dambeeyey iyadoo xilliga kan uu roobku dayrtu ka curtay xeryaha qaxoontiga dhadhaab iyo qaybo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya haddaba xarumaha caafimaadka ee xeryahaasi ayaa waxa ay daawooyin iyo weliba talooyin caafimaad siinayaan bulshooyinka ku nool xaafadaha kala duwan ee xerada xagardheer maxamed cabdiraxmaan maxamed madaxa adeega caafimaadka bulshada ee xarun caafimaad oo ku taala xeradaasi ayaa wuxuu arrimahaasi uga warramay waryaheena axmed cabdulaahi jacma maadaama xilli roobka la galay waxaa hay-adda i r c qaybtan oo bulshada u shaqaysa la yidhaahdo community health workers dadaal ay sameeyeen waxay ka mid tahay inaan aadnay baloogaha aan weli taageedka aan saarnay duqsiyaasha waa meelaha caruurta u badan waaye sidaas awgeeda waxaan geynay saabuno si looga hortago ilmaha dugsiga intay kasoo baxeen ka horba gacmo dhaqitaalkooda intay guriga imaaneen ka hor macalimiintiina waan u sheegnay waan waan u tababarnay si ilmaha gacmaha u dhaqan lahaayeen intay guriga aadin ka hor maadaama ay joogaan dugsi oo isticmaalaan qad sidaas awgeeda dadaal noocaasaan sameynay maxaa laga cabsi qabaa dadaal baad sheegtay in la sameeyey oo saabuun la bixiyey cabsida jirta maxay tahay cabsida jirta waxaa tusaale noo ah roob mar mar alla roob markuu imaado waad ogtahay waxaa dilaco cudurka la yidhahda shuban biyood asigoo la socda cuduraa badan ay la socdaan sida ay ka mid tahay kaada dhigta iyo laga qaado roobka marka waxaa cabsi gelin naga keentay inay saabuun aan bixinoor maadaama roob uu yahay kan hadda u imaaday oo ay tahay xiliyaasha ay imaado roobkan oo shuumbiyood uu bilowdo taas aawadeeda cabsidaasa nooga geysay in aan geyno saabuunaha dugsiyaasha iyo madarasooyinka sidii oo lagu gaashan dhigto intii la gaarin xilliga maxaa tallaabooyin ah oo kale oo la qaaday marka laga tago in saabuun iyo waxyaabahi dadku isku nadiifin lahaayeen in loo geeyey maxaa tallaabooyin oo kale oo qaadeen maadaama ad tihiin qaybta caafimaadka bulshada ee u xisaaran hay-adda a r c hay-adda a r c iyo hay-ad kale waxaa jirta la yidhahda keer ay u shaqeyso hayjiinka waxaa tillaabooyin ayagoo wadajir ay qaadeen waxaa jirta shaqaalo u shaqeeyo ay u shaqeeyaan bulshada ay aadaan baloogaha sidaas aageeda subax walba shaqaalaha waxay aadaan baloogaha si ay u raadiyaan kiisas oo shuban biyood amba si ay u sheegaan bulshada si ay u hortegi lahaayeen shuban biyoodka waxay sameeyaan waxay baraan cidda gacmo dhaqidda si gacmaha loo dhaqo iyo criticolka xiliyaasha gacmaha la dhaqo iyo xilliga gacmaha lo u qalanta xilli dhaqitaanka waxaa kale meesha ay ku shaaciyaan aan fahansiyaan waxay sameeyaan wax la yidhaahdo spreading waa la buufiyaa meesha musqushii gurigii iyo waxaan siinaa aan ugu daaween caaw ciddii familka ah meesha ay joogto saabuun aafarta laga saaraa si ay usii wadaan ilmaha ay la qabsadaan dartooda si loogu hortago caruurta kale wax inuu gaarin dartiisa aan sameynaa waxaa kale aan sameynay oo haddana aan sii wadnaa weli wacgelin oo guriba guri loo aadayo oo shaqaalaha guriga uu tagayo uu sheegayo inuu jiro shuban biyood xiliyaasha roobka hadduu imaadana meelaha biyaha ay galaan waalidiinta inay duugaan ilmihii laga ilaaliyo gacmaha biyaha in la galan wasaqa waayo jeermiska laga qaadaa shubanbiyoodka waxaa laga yaabaa saxaro oo banaanka caruurta ay ku saxroodeen inay roob uu ku da-o kadib godka ay gasho markii godka ay gasho ilmihiina meesha ay ku ciyaara gacmaha la galaan kadib xaafadda u imaada saxarada u cuno kadib meesha uu shuban uu ku bilaabo marka saas aawadeed waxaan leenahay shaqaalo oo baloogaha ay aadaan ay u sheegaan dadka wacgelin fiican ay siiyaan si uga hortagaan waxyaalaha kasoo socda shubanka xaggiisa cabsidan aad muujinaysaan maxaa keenay maxaa keenay in xilli roobaadka cabsi la muujiyo xilli roobaadka cabsida waxaa keentay waad ogtahay xilli roobadii hore aan kasoo aragnay inuu oo mar walba markii roob uu imaado oo shubanbiyoodna uu imaado saas darteeda naga keentay inaan hadda ka hortag aan ku sameyno haddiiba xanuunkan shubanka oo haddeer aynu ka hadlayno uu yimaado qofka xanuunkan isku arka calaamadihiisu maxay yihiin maxaase la gudboon
xanuunkan horta waxaa waaye waxaa la yidhahda shuban biyood waaye calaamadooyinka lagu gartana waxaa waaye shubanka qofka ibni aadanka markuu shubmo wuxuu la egyahay shubankiisa banaanka markii lagu saxroodo biyaha bariiska laga dhaqa ahaan uu yahay midii kale ninka kontarool la-aan uu ka baxaa maahina isagoo qofka oo saxarada caadiga markii aad saxroonayso waxaa waaye waa mid ay kontaroolan tahay markii aad saxroonayso intii aad rabto inaad aad saxroon kartaa midan waxaa waaye mid kula tashanaysa ma aha waa mid iska socdo oo iska imaana iska baxaayo waxaa weheliya mantaq haddii wanis mantaq uu meesha soo koro oo soo kobcana waa emergency ninka wuu fuuq baxa wuxuu noqonaa nin oo dry ah jirkiisa dhan oo hoos u dhaca indhihiiya gudaha galayaan gacmihiiya waxaa noqonaya waso kadud maayin gacmaha alaacashi iyo faraha waxay noqonayaan qof maalintan dhan biyuu ku dhex jiray ahaan uu noqonaa dan kadib waxaad aad arkaysaa ninka iska markii inuu noqday nin dehydrated oo aada iskugu dhacay ha qofka xanuunsan marka hadduu saas u noqdo waxaad ku ogaan kartaa inuu yahay shubanka oo biyoodka ah haddii ilaa kena uu yahay shubanka normal g e ka oo shuban caadiga jiro oo saddex mar hadduu shubo ninkan caadi iska yahay ilaa kan waxaa la yidhahdaa shubankaas waa normal g e shuban iska caadi ah oo la siin karo daawooyinkan oo antibiotic iyo waxyaalaha oo shubanka looga hortago iska caafimaada ilaa kana midkan control maa taasay ku kala duwan yihiin yaa khatar ugu jira shubanka ma caruurta yararba ma waayeelka dadka la dhihi karo waa shubankay u yihiin khatar shubanka waxaa khatar ugu jiraan waad ogtahay sideedaba waxaa aada ugu nugul bulshada ama dadka muslimka ilaahay oo bini aadanka adduunka jooga waxaa u nugul dumarka iyo caruurta shubankan wuxuu aada saameyn uga yeeshan karaa amba qofka immunitigiisa hoos u yar aada u yar oo soo kobceen waa caruurta shubankan badanaa wuxuu saameyn ku yeeshay caruurta shanta sano ka yar marka dadka weyn waa iska jiraan ilaakina way ka yaryihiin reawaay ilaakina caruurta shanta sano ka yar ayaa aad taageedkiisa u saaray shubanyaasha horey ay socon jireen aan ogaan jirnana waxay ahaayeen hal meel bay ka bilaaban jireen way socon jireen kanna waxaa uu noqday hadda cabsida badan aan ka qaadna waxay tahay wax yar baa balogan waxaad arkaysaa j four joogaa waxaad arkaysaa k nine asigoo joogo waxaad arkaysaa h four asigoo joogo ma aha mid oo ku dheelitiran oo sidii hore aan garnay aan u fahmi jirnay shubanka meeshuu ku bilawdo iyo meesha uu sii socda aan garan jirnay midkan waa shubanka u dambeeye waayo midkan marka mid aada looga baqo waayo marka ngawaa la yidhahdaa waxaa ugu dambe waxaa laga helay markii ugu dambeysay labada kun iyo laba iyo tobanka waxaa ugu dambeysay laga helay nigeria kan hadda socda waxaa la yidhahda ngawa marka saas aawadeed waxaan sheegaynaa bulshada inay ka taxdirto ay ka dadaasho marka waxaa helis ugu jira caruurta shanta sano ka yar haddiiba qofku isku arko xanuunkan isagoo guriga iska jooga ay xilli habeen tahay muxuu sameynayaa markuu isku arko xanuunka shubanka hadduu arko shubankaas haddii haween ay tahay markaas haddii ay meesha u yeesho ors oral hydration salta baxasha la yidhaahdo haddii yaalina haddii uu sameyn karo maxaa lihi jiray biyaha iyo casbada iyo sokorta inuu isku daro oo ambulance u wacdo kadibna isbitaalka emergency meesha uu ka aado waayo si ugu degdegsiya badan inuu u gaaro goob caafimaad wuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiraxmaan maxamed madaxa xarun caafimaad oo ku taalla xerada xagardheer oo ka mid a xeryaha qaxoontiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuuna u warramayey wariyaheenna axmed cabdulaahi jaamac oo ka waraystay adeegyo caafimaad iyo weliba ee dadaallo ay kooxaha caafimaadka ee xeryahaasi ku doonayaan inay kaga hortagaan in xanuunno ay ka dhashaan nadaafad darro xeryaha ka jirta iyadoo xilliga ka nucurtay roobkii dayrtu
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waxaan kula dardaarmayaa dadka xoola dhaqatada inay iska ilaaliyaan daawooyinka ay sida qaldan u isticmaalayaan oo ay dhakhaatiirta la soo xidhiidhaan tusaale ahaan waxaa kamid a daawooyinka sida qaldan loo isticmaalo daawo loogu talagalay dhirta oo oo in la in la mariyo xoolaha dushooda maqaarka laga mariyo dhirtaana loogu talagalay waa dhibaato aada u fara badan waxaa kaloo jira daawo loogu talagalay daawo la yidhaahdo idamaktiin oo lagu daro maqaarka hoostiisa oo anti parasite ah inay afka ka siiyaan oo oo ama biyaha ugu daraan ama ay afkaba ka siiyaan ayadana waa wax qalada waxaan kale oo kaga dardaarmaya waxa waxaa jirta ayadana daawo dhib ah dhib xolaha loogu talagala in lagu dhayo oo ay biyaha ugu daraan reer miyigu biyaha xoolodhaqatada biyihii ugu daraan arrintaasuna arrin qalada waaye waa arrin dadka iyo xoolahaba dhibaato ku ah waxaan fariinta qaarka ee aan dirayaa waxay tahay marka ninka reer xoolodhaqatada dhaqaatiirtu meel walbay joogaan tuulo walbay joogaan magaalo walbay joogaan marka aad cudur aragto ha ha adigu ha ha daawooyin ha ku karin inaad adigu daaweyse dadka cilmiga la tasho adiga iyo ninka cilmiga lena isla tashada intaas ayaan dadka xoolodhaqatada ugu dardaarmaya galab wanaagsan dhegaystayaal waxaad la socotaan radio ergo waxaad inaga maqlaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada gudaha baraha bulshada iyo website-ka iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqasho ee arrimaha xoolaha aynu uga hadalno waxaa isku soo dubariday oo halkan ka soo jeedinaya maxamed xasan maxamed
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni dhaqasho toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa hayaanka xoolaha gobollada jubbooyinka iyo dhinaca gobolka gedo oo saddexdii biloodba mar dhaca waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii talada dhakhtarka aan ku bilowno dhinacaas iyo gobolka gedo buundada magaalada baardheere ayaa wakhtigan ah mid aad u mashquul ah iyagoo boqolaal xoolo ah oo geel u badani ay u tallaabayaan dhinaca gobolka gedo xoolahaasi xilligii qallaylka ee hore ayay u tallaabeen dhinaca gobollada jubbada hoose jubbada dhexe iyo shabeellada hoose halkaas oo ay u doonteen naq haddaba qaar ka mid a xoolodhaqatada waa cabdulaahi ismaaciil ayaa waxaa dhex maray isagoo markaa ku sugnaa buundada xoolana ka tallaabinayey waryaheenna axmed cumar saalixi waxaana dhex martay sheekadan
badan geela waxaa marahaya geela ayaa u badan waata marka waxaad iga warantaa sida ay marka hore xoolaha hayaankooda u ahaa wuxuu ahaa waagi hore wuxuu maarata abaar baa ka dhacday oo dhulka maarata dhulka buuraleydahoo oo gabiibta ayaa abaarsaday marka waxayna u doonteen cagga dhulkan maarata sida jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo shabeellooyinka ayay u doonteen marka waxay cunaan wakhtiga ay aadayeen jubbooyinka xaaladda xoolaha siday ahaayeen markaan kala qaado xoolaha markay aadahayeen abaarseen xoolo aad u liito oo caata ayay ahaayeen oo aad u dandaraysan bay ahaayeen waxayna marahayeen mud ayagoo dhulkaas maaragta dhoobeyda u doonahayay waxay cunaan oo maarata geed madowga iyo dhulka maarata geedaha caleynta aan ka dhixiyeen dhulka maarata dhoobeyda ay waxay cunaan u raadsanahayeen
waata markaa dib u laabashadan ma roobabka da'i baa mise xaaladda ayaa laba cimilo kale leh meesha hadda ay ka soo kaceen waa dhul dhoobey ah hadday roobabka ka da'aanna waxaa ka kaca sida lagu yaqaana qaniin baa ka kaco marka xoolaha ooma adkaysan karaan marka dhulka dhoobeeda hadduu roob ka kaco marka dhulka gabiibkoo taagsanka ah ayay aadahayaan sidaasay marka yaa ugu wacan inay marka ay buundaday ka gudbaan oo gobolka marka dhulka gabiibta ay aadaan waxay ku wajaahiyen horta buundadan baardheer buundooyinka kale way ka bedelan tahay waxaan u malayn intaan ogaan ogahay sideedda buundo oo webigan juba saareen midda ugu mashquul badan inay tahay cagga xoolaha waana mida keligeeda meesha xo- lagu soconhaya alwaaxda ka oo maalin walba ay geelasha nooga jabaan waana mida xoolaha ugu mashquulsan oo geela ugu socod badan yahay weye hadda geela xooggiisa waxaan filaynaa inuu socon doono bil iyo bar ayuu soconhayaa mideeda kale oo hadda mida su-aashaadii weydiisaya wuxuu ku socdaa gobolkan taagga ah ayuu ku soconaya markuu buunda wuu kala qaybsamhaya qayb waxay ahaysaa faafacduun iyo ceel waaq iyo buusaar iyo bidix buu isku qabanhayaa ilaa iyo gerile iyo halkaasuu aadahaya qaybna dhankan hooseo midigtuu aadaya sida balaxaawo buur dhuubo garbaarey ceel cadde ceel gaduud buur halkaasuu aadahaya qaybno dhulka taagsinka dhaxa ah oo diirare la yidhaahdo si ceel cadde iyo ceel gaduud iyo war gaduudo iyo siidime iyo maaragtaa halkaasuu asna aadahayaa oo ilaa iyo wuxuu aadhayaa dhamase ayuu aadaya saddexdaas qodobdu u kala baxaya inta iyadaba waa dhul gabiib maxay ka doonaan maxaase uga horreeya deegaanada hadda ay u socdaan xilliga qaleelka markii dhulkan gebiibta ahaa oo hadda ay xooluhu ku socdaan waa dhul maarata carro kulayl ahaa dhas- dhaqsaba dheefta ayaa ka dhammaato marka sidaas yeeta dhulkan dhoobeyda ahaa dhul maarata dheef ka dhammaata ma ahan oo marka waxay soo aadaan dhulka dhoobeyda aho oo dheeftiyo geed madowga uu ku badan yahay ayay soo aadaan markii roobka la da- xilliga roobka la gaarana dhulka gebiibta oo taagsinka ayaa fiican oo aadaan iyagoo qaniinka ka cararahaya xoole intay leeg ayaa hadda wadata dabcan waxaad ka mid tahay dadka ka soo laabanaya soonaha arabow marka halkay ku jis- ku socotaa xoolahagase waa imisaa guudaan tiradooda xoolahayga ilaa adigu hadda geel baa maartay arigii awalba dhulkii aan horey uga soo tegey buu iga jiray ilaa geela hadda anu ilaa adugu maar dadka inkastoo hadda geela tiriis inay sheegeen ayna iska jecleen laakiin ilaa adugu boqol iyo konton halaad geel ahaa hadda ayaa meesha ii maray kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi ismaaciil oo ah nin xooleleeyah kana soo hayaamay dhinaca gobolada jubbooyinka una socda iminkana waa qaybtii dhakhtarka xoolaha waana doctor maxamed xasan cabdulle oo ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw toddobaadkii hore dhakhtarku wuxuu ka hadlay cudurka raafdilaaca ee lo'da ku dhaca sida loo daaweeyo qaybtanna toddobaadkan wuxuu kaga hadlayaa raafdilaaca ariga ku dhaca waxa uu uga duwan yahay ka lo'da ku dhaca waxaan u soo gelayaa eh, nooca kale ee ku dhaca idaha iyo arica- aricadka kaasi wuxuu uga duwan yahay eh, waa cudur faafa Eh, cudurkan wuxuu uga duwan yahay midka hore uu soo sheegay oo looda ku dhacayay waxaan ujeedaa inuu isugu gudbinayo neefku oo uu midba midka kale u gudbinayo neefkii macnaha dhulkii markuu ku qabato eh, qoobkiisa uu markaa eh, dheecaankii iyo wixii ay dhulka gaaraan neefkii kale ee markaa isaguna maaragtay meeshii qoyaankii uu gaaro qoobkii islamarkaana qoyaan kale oo fududeyn kara iyo dhaawac kale ay intaaba isu- ay maaragtay isugu yimaadaan ama ay kulmaan waxaa dhacaysa markaa inuu neefafkii kale u gudbo markaana waxaa lagu yaqaanaa cudurkan inuu xoolaha ama aricadka ama idaha uu in badan oo ka mid ah tiro badan oo ka mid ah uga dhaco cudurkanna waxaa la yidhahdaa inuu isaga laftiisu uu ku jiri karo waqti badan deegaanka uu ku noolaan karo oo uu qoobka neefka ku noolaan karo isagoo waqtigu weliba uu yahay waqti aan roob ahayn islamarkaana markii la gaaro waqtiga roobka uu kaco marka cudurkani sidoo kale waxaa ka mid a eh, eh, calaamadihiisa waxaa ka mid a neefkii uu yeelanayo meel boog ah oo xijiyaha dhexdooda ah uusan lahayn wax oo maaragtay maxaan ku rahda waxaan la yidhahdo maasha la yidhahdo inuusan lahayn inuu leeyahay sidii kii hore aan soo sheego kale ur inuu leeyahay ayaa ka mid ah waxa weeye marka eh, inta badanna isaguna sidoo kale waqtiyada roobka aan ahayn xoolaha kuma dhaco laakiin xoolaha qabaa way hayn karaan ilaa waqtiga kale oo laga gaarayo waqtiga roobka si ay ugu gudbiyaan xoolaha kale markii marka waxaan ujeedaa wuxuu dilaacayaa cudurkani waqtiga roobka ayuu dilaacayaa markaan u gudbo loo xakameyn lahaa cudurkan waxaa ka mid ah xoolaha markuu soo galo in laga sooco xoolaha uu ku dhacay xoolaha kale ee fayow in laga sooco oo meel gooniya lagu hayo waa qayb ka mid a oo maaragtay ka mid ah sida loo maareynayo cudurkan oo xoolaha loogala dagaalamayo sidoo kale waxa weeye in laga ilaaliyo wax alle wixii mudi kara markaa eh, xoolaha mudi kara oo markaa keeni kara inuu u fududeeyo inuu jermiskii galo sidoo kale waxaa iyaduna la sameeyaa haddii la heli karo ama wadanka laga heli karo mana filayo soomaaliya hadda inay laga helayo waa tallaal ayaa jira oo markaa jermiskii markaa cudurka keenayey in lagu talla- laga tallaalo xoolaha si macnaha neefkii markaa difaac ugu yeesho oo markaa isla markii jermiskii soo ataagaba uu markaa jirkiisii uu iska celiyo taa waxa way noqonaysaa marka xaggii kontaroolkii guud iyo maamulkii sidii loo hagaajin lahaa oo cudurka looga fogaan lahaa markaan usoo dego eh, sida kale daaweyntiisa iyo howlihiisa kale markaan usoo dego waxa weye neefkii waa in laga jaraa jidii laga jaraa waa in markaa la nadiifiyaa meeshii waa in markaa eh, waxaa jira waxyaaba lagu maaragtay dhaqo ayaa jira oo s- ay waxa la yidhahda zinc sulfate la yidhahda ay ka mid tahay ama eh, daawo kaleo dadkuba ay isticmaalaan laftooda oo nabarada isaga dhaqaan oo hydrogen peroxide la yidhahdo oo ayadana lagu dhaqi karaa jirta oo xumbaysa soomaalidu dad badan oo ka mid a way ar- yaqaanaanoo markaa way qaar badan baa maaragtay eh, xasuusan karaa Eh, waa waa daawo biyo u eg laakiin haddana ma- maaragtay markii neef in lagu taabto nabarka oo burinaysa wey ama xumba yeelanaysa marka dadka u isticmaala nabraha isaga dhaqa kaa marka iyada lafteedu way caawinaysaa haddii lagu dhaqo sidoo kale xagga daawada marka laga hadlayo waxa weeye waa la mudaa waxaana lagu mudaa jirkaa laga mudaa sintaa laga siiyaa ama qoorta laga siiyaa iyadoo marka hilibka la dhex marinayo curbadda halkaana lagu shubayo daawadii sidoo kale daawada la siinaya waxaa kamid ah oo kale benicillin baa lagu duri karaa tetracycline ama oxytetracycline baa lagu duri karaa marka waxaa kaloo marka lagu caawinaya daawada neefka la siinayo in maaragtay marka lagu daro kala saaridii iyo kala maaragtay kala fogeyntii xoolaha in markaa qoobkii laftiisa xanu maaragtay bukay in spray amase buufis daawo lagu buufinayo ayaa jirta oo iyada lafteed ka samaysan maadada daawada aan sheegayay oo oxytetracycline ah oo buufin lagu buufinayo oo sidii spraygan kanaacada lagu dilo kale maaragtay loo buufin karo marka isagaana markii lagu caawiyo daawadii jirka ku jirtay banaanka kana looga caawiyo oo lagu buufiyo nadaafadii hore aan usoo sheegayna lagu daro waxay noqonaysaa markaa la rajaynayaa in maaragtay cudurkii sidaa neefkii uu uga bogsoodo marka halkaas aynu kusoo gabagabeynayna maantay darsigeenii wasalaamu calaykum waraxmat kaasi wuxuu ahaa dhakhtar maxamed xasan cabdulle oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobey ee fow barnaamijkeennii dhaqasho ee maanta ayuuna ugu dambeeyey fadlan haddaad tahay xoolo dhaqde oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu soo duub fariintaada oo cod ah lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaanan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
haddii aad joogto cadaado iyo deegaannada u dhow maalin walba raadiyaha ergow waxaad ka dhegaysan kartaa f m ta idaacadda codka gobollada dhexe saddexda ilaa afarta galabnimo
mar kale wanaagsan dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad codad inoo soo duubtaan si bilaash ah waxaad gudaha soomaaliya inaga soo wici kartaan lambarka gaaban ee laba kun labayo toban weli waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenna maanta ugu dambayntiina codadka dhegaystayaasha dhegaysta jooga bula burde ayaa waxa uu sheegayaa in roobkii dayrta uu ka curtay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo ay bula burde ka mid tahay meelaha qaarkood daadad xoog leh ayaa roobka ku soo celiyey sida uu sheegaya dhegaystahani bismillahi raxmaan raxiim radio ergo waa idin salaamay waa xaaji muumin in ilaa bula burde joogo gobolka hiiraan guud ahaan waxaan rabaa inaan radio ergo u sheego inuu roob kii curtay oo maaragtay biyo soo rogmaday oo kasoo rogmaday maxaa ahay meel dhagaxa dhinaca kore ee dhagaxa gaduudan la yidhaaha oo geesooman iyo aboorey iyo dhulkaas roob ku dayo aada u fara badan inuu qaaday wax alla wixii biyahaasu meel godan ama deganaay muxuu ahay dhulka hooseeya sida waadiyada cida uuna waxba u reebin geeda saaray xoolahoodii ama haddii geel tahay iyo hadday ari tahay inta badan cido oo hal neef u haray intaba way leeyihiin waxaan ka codsanaynaa radio ergo fariintaas aan farayno inuu gaarsiiyo ummadda islaamka si dadkaas ugu gurmadaan iyo ibni aadanka guud ahaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
galab wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka erge ee maanta ayaad maqlaysaan oo weli la socotaan haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka arrimaha beeraha ee tacab oo qayb ka ah idaacaddeenna maanta waxaa soo diyaariyey oo halkan ka soo jeedinaya maxamed xasan maxamed
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeeni tacab toddobaadkanna waxaan kusoo qaadanaynaa haweenka beeralayda ah ee ku nool magaalada ceergaabo iyo duruufahooda waxaan kaloo idiin haynaa qayb ka mida talooyinkii khabiirka oo aan maantana kusoo qaadanayno bal xilligan oo abuurka dhulka lagu riday hababka habboon ee barwaaqeeyaha loo isticmaalo aan ku bilowno dhinacaas iyo magaalada ceerigaabo magaaladaas waxaa ku yaala dhulbeereed ay ka baxaan dalagyo soomaaliya qaybaheeda kale aan ka bixin haddaba wariyaheenna cabdulaahi darwiish ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid a haweenka beeralayda ah ee iyagu ka xoogsada beeraha waxaana dhex martay sheekooyinkan magacaygu waxa weeye amna ciga jaana beerta hantigeeda aniga iska leh ilaahay baa wax iska leh marka aniga iyo caruurteeda beerna yaryarka oo ardayga ah marka beerta waxaan ku rahdaye de siwirka anaa soo iibsada yacniga maxaan dhahdaye inay caruurtana yaro wayla qodqodaan annagaba uun wadwadna marka laakiin cid kale naguma gacan siiso insha allah laakiin waxa weeye haddaanu sinaano wax doora beerta horta biyaha caqabad nagu ah oo nahaya biyaha marka laga soo wareego haddaanu wax siroon lahayn beera reer ceerkaaba markaanu nahay waxaa caqabada koobaad nagu ah waxa weeyaan sayidhka qodradda oo nagaga timaada meel kale oo taayadii kaba jaban taayadii biyaha qaaliga ahayd aanu ku beeranay kaba jaban ayaa nagu timaada
waay imise sannadood baad beeraysay adigu iminka beerta aad gacanta kusoo haysay wallaahi markii hore anugu beeraa maan aqoon qudradda waanu karsan jiray laakiin sida loo beero maan aqoon laakiin maxaan ku rahdaa laba kun iyo koob iyo tobankii baan beerta iibsaday xag laga maroba anigoo aan aqoonin laakiin haddeerto dee tobanka sagaalkaas ama sagaalba sagaalkaaba waan fadhiyey waan wadwaday waan bartay iminka sida loo beero marka haddeerto dee aan aqaan sida loo beero waayahay iminka siirarkan kuugu jira ee beerta ka muuqda marka laga reebo tamaanada aad tiri roobkii baa dilay oo roobkii qabooba ayna helee baan malinayaa marka siirarkan ku jira ka muuqda maxaa ka mid ah waxaa aan roobkii iga dilin in labaatan kiilo ahayd oo baradha ah intaa baradhada ah roobkii waxba igama yeelin laakiin wixii kaleeta roobkii waa laayay insha allah laakiin ciiddii bay iska dheragtadoo dee haddaanu iska beeranaynaa ilaahay lagama quusto saas weeye waayahay markaa baradhadan aad soo saarteen ama dalagan ka soo baxa meesha tusaale ahaan baradhada oo kale xaggead u iibgeysaan oo suuqa aad haysataan waa xaggee suuqaan u iibgeynaa barina ma qabansino meel kale ma qaban waa cergaabo cergaabona taa kumbisheeda saa nooga cabanaynaa na haysa oo midna afar kun tahay taa iyaduna shan kun tahay waxaan iyadana isla goobtan kula kulmay aamino tiirshe oo ka mid ah haweenka beerta beeraha ku yaala deegaanada gobolka sanaag aamino tiirshe bal kusoo dhawo marka hore eedaa radio ergo bismillahi raxmaan raxiim boortari waxay ku taal goob bay ku taal meesha la yidhaahdo waana beero badan waanu derisnahay cabasho badan baan ka cabanayaa anigu caruur yar baan haysto agoona haddana mar baan ba awood lahay inaan beertaba tago beertayda dhayaaba maxay tageen kadibki mar baan iska sideed iyo toban sano caruur korinayay mar baan iyaga iskuula gey balcaamada gey mar baanan ba u baxayn laakiinse maasha allah dhir baan ba ku beeray dhirtii waaga dhaweyd daadka wax yeela midhihii saaraa oo dhan dhulku geeyey daadkaasi wuxuu wax noo yeela beerihii maxay ahatay hay-adii beeraha ku shaqaleed ama dawladdu shaqaleed ma hayno daadku si xunbu wax noo yeelay aniga gaar ahaanbu si waxii yeelay wuu gooye beertii bar buu gooye daadkii mashiinka waa igala tegey beebabkii waa igala tegey tamaandhadii waa la tegey wax yaroo basala noogu yaal anigu bar baanan ba u bixin basasha oo markaa laada warba kaale midoo ila beerbeer haddaana maanta yoobka siin dee dumar baan oo cid waxay lama qabato mar baan iska badaaya dayaca wadii wax alla waxaan ku gacan qabsado oo wax kusoo ibsano ma hayo marka waxaanu sheegaynaa dadka ay qusayso hadday tahay wasiirka beeraha dee inuu wax noola soo gaadho waxaan u baahnay gabyano waxaan u baahnay mashiino waxaan u baahnay beebab waxaan u baahnay siid mar baana siidka baana waan iibsan karin iska badaayay bildowsan ciidda naga qaado haddii bildowsan aan hello halkaa naga jeexda biyuhu siba fiican bay u melo saaqyadoo kale aan u samayno halkaasay nagala dhacdaa waayahay dalagyada u badan ee kaaga bixi jiray ama xidligan aad odhan karto beertayda in waxaasaa iga soo baxa hadday kasoo kowdharweynta marka laga hadlayo waxyaabaha la beero maxaa u badanoo iminka beertaada ka soo baxa waxaa ka soo baxaa basasha tamaandhada basbaaskoo kale laakiinse hadda basasha basasha ka horeysa waa nagu jabtay annaga qiimo saddex kunaa naloo gaadhay markaanu saddexdii kun xisaabinay dayn baa nagaga soo raacay naga faa'iida aanu helno maba kamaba helin annagii baa dayn naga raacay oo basashii baa nagu soo jabtay Ethiopia marka basasha Ethiopia ka imanaysa sababtay suuqa jaba jabnaantii saasaas sababtay dakhli weynoo dee ma helo maxaa yeetay dee ma helo iskaashato weyna ma lihinoo dee meel wax loo geysa ama dumar ha noqoto ama rag ha noqoto iskaashatadana ma lihin waayahay ee, geedooyinka ama dhirta midhaha le ka soo baxda maxaa ka mida beertaada ku taalla aniga saytuun baan beertayda ku yaala saytuunku markuu soo go'o suuq ma u heshaa isaga mise sidan oo kale aad isna ugaga cabanaysaa suuq la'aan hadda maya mar ha waa loo helaayo ad marba waqti haddan haddan oo kale haddan oo kale haddan oo kale beere wax yeela saytuun ba lama helo inta badan oo beere baa wax laga daadka wax laga yeelaa roobka dhagaxa lahaa
Ah, waayahay aad baad mahadsan amina tiirsha aad baad mahadsanta kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka beeralayda ah ee ku nool magaalada ceergaabo iminkana waa qaybtii talada khabiirka toddobaadkii tegey waxaan ku soo qaadanay bal habka habboon ee loo xusho abuurka toddobaadkanna waxaan fiirinaynaa adeegsiga ama isticmaalka barwaaqeeyayaasha iyo siyaabaha ay beeralaydu u adeegsan karaan aamine cusmaan waa khabiir dhinaca beeraha ah waxayna ka tirsan tahay ururka aqoon-yahanada beeralayda soomaaliyeed ee s a t g loo soo gaabiyo fadhigooduna yahay degmada afgooye maxaa la dhahaa bacrimiyaasha la isticmaalayo faa'iidooyin badane dabcan waxay u leeyihiin beeraha waqti dheer qofka beeralayda waxaa laga yaaba inuu hektar heysto ama laba hektar heysto ama dhowr tacab heysto ama dhowr jibaal uu waqti dheer beeranayo oo ku celcelinayo mar walbana geedkaas ama dalagan oo beeranayo nafaqadii oo kala baxaayey nafaqadii ka isticmaalayey so dalagiina waa ka qaadanay wixii kaleetoodoo calaf iyo qashin beerta ku hari lahaa noo nafaqay lahaa intaba waa ka qaadanay maadaama dhulka isticmaalkiisa ee batay dhulka wuu duugoobayaa nafaqadiisiina waa yaraanaysaa soo markii in bacrimin loo sameeyo ama diga xoola dib loo isticmaalo waxa- waa asaasiya waxay u tahay korinshaha geedka iyo iyo maxaa la dhahaa iyo nafaqadiisa iyo iyo tayada oo yeelanayo mirti ama abuuradii ha kasoo baxay lahaa beerta bacriminta horta dhowr nuuc waaye dalagyada baahidood way ku kala duwan yihiin dalag walba waxaa jira baahi l- oo le- qabo oo nafaqadaas ama bacrimintaas u qabo oo la yaqaano diga badan oo xoolo aan heli karno haddana lilasaf ma ka faa'iidaysana inta badan marka marka u nimaano digada xoolaha waa dabiici wax oo- oo kiimika oo warshad soo samaysa ma ahan so waxaa ku dadaashaan inaad soo qaadataan ama soo iibsataan ama aad soo heshaan eh, digadaas xoolaha ama tan lo-da ha ahaato ama tan ariga ha ahaato Een, haddii aan la heli karo mid mid waxaa jirta dega kibiliga la dhahaa geedkan oo fiidmeerta oo kaletood ee bahalka xayawaankan fiidme- fiidmeerta la dhaho asigana meelaha laga guuro oo kaletood aad u dago diga fiican oo nafaqo badan uu leeyahay dad qaarkood dee shimbiraha iyo doorada iyo heli karaa iyadan nafaqo fiican ay leedahay in soo qaadataan aa beertiina keensataan mid marka marka isticmaalkeeda laga hadla waxaa ku dadaashaan digada ay isticmaalaysiin diga qoyan inayna noqon marka ee digada qoyan tahay cuduraa ku jiro cayaana la socdo abuuraa ku dhex jiro waxaasoo dhan haddaa soo qaadid iyadoo qo- qoyan aad digada beertaada ku shubtid waxay sababaysaa in beertaadii aa cudur iyo cayaan iyo coosas aa u keentay marka inta aadan isticmaalin ka hor digada meel bannaana ge- geyso qallajiso iyadoo qalla- qallalsan oo nadiifsan beertaada keenso ee ku shubo ama waxaa samayn kartaa waxay dhahaan waa la qurmiyaa diga qurmin oo qashin iyo digadii iyo wixii dhan inta god loo qodo ama weel caag lagu shubo wax lagu shubo laysku qurmiyo waqti kadib bilo kadib laba bil saddex bil bil kadib la keeno beertii dib loo isticmaalo taa waa mid tan markii loo yimaado bacriminta caadiga ah ama barwaaqayaasha caadiga ah oo la isticmaalo taasi waxay ahayd aamine cusmaan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waxayna ugu dambeysay barnaamijkeenii tacab ee maanta anigoo maxamed xasan ahay ayaa idiin soo saaray haddaad tahay beeraley oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu soo dir codkaaga lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban waxaanan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergawa ergadaydii ergawa